galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadayada galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa khamiis ay bisha abriil ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatan kuna ay tahay labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan diyaargarowga ciidal fidriga
ciiddan waa ciiddii ugu dad badneed abid soo madha waana ciidda ugu fiicneed suuq wakhtiyo badan baa hadda laga shaqeeyaa magaalada dadkao dhan baa jooga cid ka maqan magaala ma jiro sanadkaa dadku ma xagaa bixin marka dhar nooc kastana dadka oo keennay adeeg kastana oo keennay dhar inkastoo xoogaas ka yara qaali yahay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan magaalada waxaa hadda gacanta ku hayla ma sheegi karo oo markaasi midba mid kale wuxuu markaasi ka sheeganayaa in uu markaasi kaga gacan sareeyo dagaalka laakiin warar xaqiiq ah oo hadda markaasi la sheegi karo oo ama la ogaan karo ma jiro laakiin meelaha hadda ugu darnaa oo dagaalada ka dhaca waxaa ka mid ah markaasi xarumaha markaasi ugu muhiimsan ee dowladdan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idaacadda galabta iyo wararka v o aad ku dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha guud ee nato ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay khamiistii dalka ukrain taas oo ah booqashadiisii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tago tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaas in ka badan hal sano xogayaha nato ayaa sidoo kale booqasho ku tegay goob lagu xusayey askartii lagu dilay dagaalka isagaoo indha-indhayn ku sameeyey qalabkii milatari ee ruushka ee la burburiyey oo lagu soo bandhigay caasimadda ukrain ee kiyef stoltensberg ayaa marar kala duwan muujiyey sida dalalka xubnaha ka ah nato ay diyaar ugu yihiin in ay dalkaas ku caawiyaan agabka milatari ee ay u baahan yihiin ciidamada ukrain xilli ay sii kordhayso awoodda isbahaysiga nato kadib markii uu dalka fiinland ku soo biiray isbahaysiga taasoo jawaab u ahayd duulaankii uu ruushku qaaday dalkaas dalka sweden ayaa codsaday in uu ku biiro isaguna isbahaysiga nato waxaana ansixiyey dhammaan dalalka xubnaha ka ah marka laga reebo hungary iyo turkey denmark iyo holland oo xubno ka ah nato ayaa iyaguna ku dhawaaqay khamiistii in ay iska kaashanayaan in ay hub kala duwan ku caawiyaan dalka ukrain kaasoo xaddigiisu gaadhayo ilaa boqol iyo siddeetan milyan oo dollar ugu yaraan siddeed iyo toddobaatan qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday caasimadda yeman ee sanca kadib markii boqolaal qof ay isugu soo baxeen dhisme iskuul ah si ay u helaan gargaar lacageed sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo warbaahinta taabacsan xootiyiintu tv-ga almasiira oo ay maamulaan kooxda xootiyiintu ee xulafada la ah iiraan ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saddex iyo toban qof oo xaaladoodu ay halis tahay isaga oo soo xiganaya agaasimaha caafimaadka ee sanca afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xootiyiinta ayaa bayaanu soo saaray ku sheegay in isbuurashada dhacday xilli in isbuurashadu ay dhacday xilli ay qaybinayeen koox ganacsato ahi deeqo samafal ah oo maalmihii ugu dambeeyey ee bisha ramadaanba ay wadeen laba goobjooge oo ka qayb galay gurmadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in boqolaal qof ay isugu soo baxeen goobtaas si ay u helaan deeq lacageed oo dhan shan kun oo riyaal una dhigantaa sagaal dollar qofkiiba laba ganacsade oo ka mas-uul ahaa qabanqaabada deeqdan lacageed ayaa xabsiga la dhigay waxaana socdaa baadhitaan kala duwan ugu dambeynna hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray dayax gacmeedkii ugu horreeyey oo ay ciidamada milatariga ee dalkaasi ay u isticmaali doonaan howlaha basaasidda kim ayaa sheegay in ay qorsheeyeen in dayax gacmeedkaas hawada loo diro taariikh aan la shaacin sida ay ku soo warantay warbaahinta ay dowladdu maamusho tijaabada gantaaladii hore ayaa muujiyey in kuuriyada waqooyi ay awood u leedahay in ay hawada u diri karto dayax gacmeedyo hase ahaatee waxaa khubaradu ay su-aal geliyeen in dayax gacmeedadaasi ay heli karaan ama ay yeelan karaan kamarado aada u horumarsan oo loo isticmaali karo howlaha basaasnimada kim oo booqasho ku tegay wakaaladda sahanka hawada sare ee dalkaas ayaa sheegay in haysashada dayax gacmeed loo isticmaalo sahanka milatarigu in ay muhiim u tahay dalkiisa gaar ahaan in uu si wax ku ool ah u isticmaalo gantaalada hubka nukliyeerka xambaara dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg wararkii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan aan ku bilownee dagaal ayaa maalintii lixaad ka socdaa caasimada dalka suudaan ee khartuum iyada oo dadka ku sugan magaaladaasina ay bilaabeen in ay gobolada u dhow caasimadda ay u qaxaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa xuseen barre aadan uu ka waraystay cabdiraxmaan shangax oo ah arday ku nool magaalada khartuum
xaaladii ugu dambeysay magaalada khartuum oo markaasi maanta oo ah maalinkii lixaad waxay gashay markaasi dagaalkii markaasi bilawday maalinkii sabtiga waxaa jiro marka xaba joojina oo labada dhinac markaasi ay isla qaateen walow marka meelaha qaar oo caasimada ah haba markaasi ugu badnaatee dhankaasi iyo magaalada umudurmaan laga sheegayo ma inay isku dhacyada ka jiraan laakiin khartuum gudaheeda hadda waxaa laga dareemaya markaasi deganaansho markaasi si kumeel gaar ayaa loo dareemaya ciidamada labada dhinac halkay kala joogaan ciidamada waxay markaasi wada joogaan ee ku wada jiraan gudaha caasimada khartuum ay ku wada jiraan labada dhinacba halkaas ayay markaasi dhufeysye ugu jiraan oo markaasi ay isku horfadhiyaan ilaa iyo imanka markaad guud ahaan eegtid magaalada hadda ayaa gacanta ku haya waqtigan la joogo walaalaalow magaalada waxa hadda gacanta ku haya lagama sheegi karo oo markaasi midba mid kale wuxuu markaasi ka sheeganaya in uu markaasi kaga gacan sareeyo dagaalka laakiin warar xaqiiq ah oo hadda markaasi la sheegi karo oo ama la ogaan karo ma jiro laakiin meelaha hadda ugu darnaa oo dagaalada ka dhaca waxaa kamid ahaa markaasi xarumaha markaasi ugu muhiimsan ee dowladdan hadday noqoto markaasi xaruntii madaxtooyada hadday noqoto xaruntii lagu talinayo taliskii guud ee ciidamada dalkani sidoo kale markaasi xaruntii markaasi airbortka caalamiga ee markaasi khartuum waxay sheegayaan marka labada dhinac in ilaa iyo hadda meelahaas iskor fadhiyo ayna midna midka kale markaasi ay gacanta ugu jirin labada dhinac markaasi ay hareeraha markaasi xarumahaas hadda aan sheegay ay kala joogaan xaaladda guud iyo isku socodka magaaladu waa sidee maanta wallahi niyo magaaladii tan iyo maalinkii sabtiga isku socodku waa mid iska xun oo dalka waxaa ka jiro dagaal ayaa ka jiro haddaa aragtid wadooyinka waaweyn ee dalka waxaa markaasi ku arkaysa keliya gawaarida ciidan oo markaasi markaasi jooga wadooyinka laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaa dalka markaasi si markaasi nisbi ah ama si markaasi kumeel gaar ah loogu dareemaya markaasi xaba joojin markaasi labada dhinac isla qaateen dadka ayaa ahaad marka dad hadda markaasi kusii kasii baxaya caasimada qofkii markaasi ugu bixi karo lugtiisa ugu bixi karo meelaha qaar waxaa arkaya gawaarida markaasi waaweyn oo markaasi dadka ay ku baxayaan oo markaasi ay magaalada ugu baxayaan ay markaasi ay galayaan gobolada markaas ku teersan caasimada si markaasi ay ureersadaan goob markaasi badqabkooda iyo amnigooda markaasi ay ugu noolaan karaan waa sidee xaalada soomaalida ku sugan khartuum inta aad ka war haysid xaalada soomaali xaalada soomaalida ku sugan khartuum tan iyo markii la bilaabay ama markii markaasi isla afgartay arrinta markaasi xabajoojinta ardayda soomaaliyeed waxay bilaabeen inay isaga baxaan markaasi caasimada saan la soconno dalka suudan waxaa ku nool ajaanib badan markaasi oo markaasi halkaan u imaaday waxbarasho dowladaha markaasi oo ajaanibta ayaa hadda markaasi waxay ajaanibtooda ama markaasi dadkooda markaasi ay kala shaqeynayaan sidii markaasi ayagoo badqaba oo ay totally guud ahaan looga saari lahaa caasimada
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan shangax oo ah arday ku nool dalka suudaan oo u warramayey xuseen barre aadan ugu yaraan siddeed iyo toddobaatan qof ayaa dhintay tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii dad loo qaybinayay gargaar lacag ah ay isjiidheen markii ay dhaceen rasaas iyo qarax ka dhashay koronto gudaha magaalada sanca ee dalka yemen halkaas oo ay maamulaan xutiyiintu xoutiyiinta ay taageerto iiraan warkan oo ay qortay associated press waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan cabdiraxmaan axmed iyo yaxya muxsin oo goobjoogyaal ah ayaa waxa ay sheegeen in xuutiyiinta hubaysan ay rasaas hawada u rideen iskuday ay doonayeen inay ku xakameeyeen dadka waxaana taasi ay keentay inay ku dhuftaan sili koronto kadibna ay qaraxday arrintaasi waxay keentay argagax dadkuna waxay bilaabeen inay isbuurtaan dadka halkaasi joogay waxaa ku jiray dumar iyo carruur badan muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayey tobannaan qof oo meyd ah oo dhulka yaalla qaar ka mida dadkaasi ayaa dhaqdhaqaaq la'aan ahaa kuwo kalena waxay ku qaylinayeen in caawimaad ay helaan oo lasoo gargaaro burburka ayaa ka dhacay xaafadda qadiimiga ah ee sanca halkaas oo isku soo baxeen boqolaal dad masaakiin ah oo doonayay in ay helaan gargaar ay qaybinayeen ganacsato sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xuutiyiintu ay maamusho afhayeenka wasaaradaasi cabdulkhaaliq al aqri ayaa waxa uu ku eedeeyey arrintaasi inay ka dhalatay kadib markii lacago si aan kala sooc lahayn loogu qaybinayay dadka iyadoo aan wax wada shaqayn ah maamulka lala yeelanin musiibada ayaa timid ka hor intaan la gaarin munaasabadda ciidulfidriga maathar al macluuni oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka sanca ayaa sheegay dhimashada toddobaatan iyo siddeed qof waxaana uu intaasi ku daray saddex iyo toban qof ay si xun u dhaawacmeen sida uu sheegay tv-ga satellite-ka almasiira ee xuutiyiinta ay maamusho xamdaan bakheyri oo agaasime ku-xigeenka xisbitaalka al thawra ee sanca ayaa isaguna sheegay in musiibada ay dhacday abbaaro siddeed iyo labaatan daqiiqo xilliga magaalada sanca waxaana uu tilmaamay in xaruntooda la keenay ilaa iyo toddobaatan iyo saddex qof oo dhaawaca mucaaradka xuutiyiinta ayaa si deg dega u xiray goobta ay ka socotay qaybinta lacagaha oo ahayd goob dugsiya waxaana dadka loo diiday inay halkaasi ka agdhowaadaan oo suxufiyiintu ay ku jiraan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay labo ka mid ah kooxihii soo qabanqaabiyey munaasabadda caasimadda dalka yemen waxaa gacanta ku hayay xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto tan iyo markii ay ka suuruqaansadeen dhinacayo waqooyiga sannadkii laba kun afar iyo tobankii halkaas oo ay meesha kaga saareen dowladdii caalamku aqoonsanaa taasi waxay keentay in isbahaysigu sacuudigu hogaaminayo ay soo farageliyaan dagaalka sannadkii laba kun shan iyo toban si ay isugu dayaan inay dowladda dib u soo celiyaan colaad ayaa halkaasi ka aloosantay taas oo markii dambe isu beddeshay dagaal wakiileed oo u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan halkaasi waxaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton kun oo qof oo ay ku jiraan dagaalyahano iyo dad rayd ah waxaa sidoo kale arrintaasi ay abuurtay mid ka mid ah musiibooyinkii midaa'aadinimo ee ugu xumaa taariikhda
kaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka a b inoo soo koobaya laanta afka soomaaliga ee v o e aad kala socotaan haatana dhegeystayaal haddaan aadno dhinacaas iyo magaalada boosaaso suuqyada magaalada boosaaso ee puntland ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socda dukaamaysi xooggan oo ay dadku ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidal fitriga hase ahaatee waxaa jira qoysas danyar ah oo ay duruufuhu u saamixi waayeen in ay ka mid noqdaan dadka wax ka iibsanaya dukaamadaasi wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso waxaana soo buux dhaafiyey dadweyne fara badan oo ka dukaamaysanaya dharka ciidda waxaa adag marista wadooyinka magaalada dhex mara iyo inaad si fudud wax uga iibsato goobaha ganacsiga ee ku yaal suuqyada boosaaso ganacsatada ayaa aaminsan in sanadkani uu yahay kii ugu wanaagsanaa ee wax laga iibsado waxaana ay shaqeeyaan saacado fara badan magacayga faarax cabdulaahi jaamac weeye ciidan waa ciiddii ugu dadbadneed abid soomandha waana ciidda ugu fiicneed suuq wakhtiyo badan baa hadda laga shaqeeyaa magaalada dadka o dhan baa jooga cid ka maqan magaala ma jidho sanadkaa dadku ma xagaa bixin marka dhar nooc kastana dadku oo keenay adeeg kastana oo keenay dharku inkastoo xoogaas ka yara qaali yahay laakiin waa iska caadi wax kasta wakhtiyada suuqa la shaqeeyana hadda waa iska badan tahay sideed toban saac ilaa labaatan saac isku noqday lixda subaxna waa lasoo galaa ilaa labada habeenna waa laga baxaa marka intaa dadka u shaqeynaa dharkuna dee waa iska qaali lakiin dadku waa iska gadanayaan dee waa iskaga khasban yihiin wadankana ha maraasada ciidda loo diyaargarowyaa sare u kac ayaa laga dareemayaa dharka iyo alaabooyinka kale ee dadku ay ugu diyaargaroobayaan ciidda hase ahaatee dareenka waalidiinta ayaa ah inay ka farxiyaan qoysaskooda
sihaam cabdinaasir halkaanu adeegayaa maasha allah wallahina dharkii lagu qaali yihiin maasha allah saasay tahay dhar fiican baana loo keenay inkasta qaali iska yihiin alxamdulilah dee iska iideynaa waa lagu qasbayo dee ciyaalkii farxadoodii waa la fiirinayaa wallahi saaca badan bay ku qaadatay inaan suuqi waayo bulshadii baa ku badan dadkii baa ku badan waxaa inaad wareegtay noqonaysaa ciriirka wallaahi jaamka dadkii baa ku badan qofkii hadduu soo galo waxaa laga yaabaa aroortii inuu ilaa duhurkii meeraysto magacay waa cabdixakiin cabdisalaan faarax dharka aad bay u qaali yihiin ciidii horena aad bay wax badan ooga duwan tahay waana wax iska dabiiciya mar walba inaa suuqa saddex jeer laba jeer ku laabato sababaa awgeed suuqa oo dadka aada iskugu badan yihiin safaf dheeroo la galaayo haa soon baa jira kuleel baa jira dadkiina waa badan yihiin carooyinkiina aad bay magaranaysaa loo wada buuxaa marka waxay noqonaysaa marba inaa istiraahdo waktigaasa firaaqah mar waktigaasa firaaqah marka ugu dambeynta hadda iibsatay ugu dambeynta haddaa iibsadaan haa dhari qanciya waana ku faraxsanahay inkastoo dadweyne fara badan ay ka dukaamaysanayaan suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso ayaa haddana waxaa jira qaar ka mid a qoysaska danyarta ah oo ay duruuftu ka reebtay inay dharka ciidda iibsadaan faadumo ciise cali oo ka mid a qoysaskan ayaa v o a uga warantay dareenkeeda ciidan aada iyo aad baa insha allah u jirtaa wax la-aanta ciidayaano wax walbay gadanayaan sheegiyo qaale qofkaan sheegiyo qaale saas u fiirinaya soo deji kan uu leeyahay qofka danyarka asaas uu milacsanaa qofkaan arag afartan doolar wax ka bixinaya adigin ilmahaadi haddaa kii labaatanka doolartaa ma uheysaa ma shan iyo tobanka ama shanta doolar ma uheysay leedahay aye dadka aada u danyar baa dhibta haysataa maanta munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso aysan weli xagaa bixin waana sababta keentay in suuqyada magaalada boosaaso ay buuxdhaafiyaan dadweyne fara badan oo u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kalena magaalada boorama ayaa iyana uu ka socdaa diyaargarowga ciidda xilli ay roobo badan halkaas ka da'een warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a haashim sheekh cumar good iyada oo lagu jiro gebagabadii bisha barakaysan ee rabadaan ayaa suuqyada magaalada boorame ee gobolka awdal si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga ciidda ciid alfidri waxaana camiran suuqyada ganacsiga ee iibiye dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu ciido meeradaha iibiya agabka ciidda ayaa qaarkood u sheegeen idaacadda v o a in sanadkan dhulku barwaaqo yahay islamarkaasina uu aada u wanaagsan yahay wax kale iibsigu magacaygu waa cabdiraxmaan axmed kaahin waxaan u hadlayaa afka masna group oo keenta alaabaha jilmadoo kala duwan istoodhadeeda kala duwan ee ku kala yaalla somalilan waxaynu u taaganahay istoorka aad nagu soo booqateen ee ku yaalla magaalada boorama waxaanu magaalada boorama ka xaqab jirnay oo nuu keennay markii ugu horraysay alaabaha jilmadda sida kabaha dharka macamuusaha iyo alaabaha kale kala duwan yaanu keennay bulshadana waanu ugu bishaaraynay si fiican waanu la macaamilnay macaamiil fiican baanu walaal ku lahayn magaaladanu ku samaynay maadaama aanu cusbayn si fiicanna way noo soo dhaweysay magaaladu si fiican baanu uga iibinay si fiicanna way noola macaamileen anigoo ah ismaaciil cilmi axmed ahna maamulaha dawaarlaha iftin haddaan ka warramo dawaarka iyo xaaladiisa iyo sanadkan iyo sannadihii hore sanadkan ayay ka saxmad badan tahay afariyo labaatanka saac waan shaqaynaa aad iyo aad baanay u fiican tahay oo nimcaa ilaahay dhuwa ka shubay roob badan baa loo da'ay oo dhulkaas barwaaqo barwaaqada awgeed ayaa keentay dadku inay muxuu ahaa si fiican u ciidaan oo ay nabadgelyo fiicanna lagu hayo dhulka markuu dhulku barwaaqada yahay iyo markuu abaarta yahay dee ummaddu si uu waxmawda iibsato maanta marka dhulkaa barwaaqaa oo barwaaqada ilaahay ridayba dadku muxuuaha si fiican u ciidayaan meel walba oo aad ka tirsan hadday dawaarla tahay iyo hadday bacadla tahay iyo hadday magaalsanan tahay meel walba camiran tahay maanta magaalada boorama aad iyo aad ba u camiran tahay oo cabdilaahi maxmed allabari waxaan nahay waxaan ahay dadka ku xidhan macaamiisha ku xidhan ee iftiin dawarlaha iftiin ee muddaan ku xidhnayn oon dharka ka tolaninay hadday safaar yihiin hadday shaariyo surwaal yihiin dharka jaynaha laga keenana waa dhar baca oo jidhka gubaya xilliga qabowga aan qofku u adkaysanayn xilliga kulaylka una u adkaysanayn iminka aniga waa laygaba gaadhsiin waayo waxaan sii dooranayaa ciidda dabadeed in maartahay la ii tolo dhanka kalena ganacsatada qaarkood ayaa tilmaamaya in ciidda sanadkan hoosu dhac laga dareemayo xagga wax iibsiga siiba meheradaha iibiyo agabka dhallinyaradu ay ku ciidaan taasi oo ay tilmaamayaan inay sababtay dagaalka ka jira gobolka sool oo isagu xayiray isku socodka gobollada galbeedka somalilan iyo gobollada bariga anigoo magacayga la ydhahdo yuusuf siciid kaale ku magac dheer soofe dhex joogana carwa soofe ahna mulkiilihii ahaa carwa soofe bishan barakaysan ilaahay baa caafimaad qad iyo cimri dharba nagu gaadhsiiyey ilaahay baana mahad iskale waxa weeyaan bulshadu maanta sidii hore iyo sidii awal dee horta iskuma dhowo horta dhallinyar baan horta ku xidhnayn had iyo jeer joogto dee gobolka oo waxba ka barata dhallinyartaasoo ahayd dee dhallinyar ka soo jeeda gobollada maantana dee dagaal baabay naga sokeeyo dhacay ilaahayna doorta naga qaboojiyo dagaalkaa dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabadgelyadii ay awalba nagula joogeen inay wax ku baranayeen inay ilaahayna ku soo celiyo taas maahine sida kale waxa weeye bulshada maanta gobolka awdal dee ciddaan wax ka gadayna waa ree awdal awalse waxaan ka gadi jirnay dee reeberi baan ka gadi jirna wax oo inagu dhex jiray maanta way inagu yaryihin magacaygu waa cabdiraxiin carab xasan ciiddani waa ciid aad u ballaadhan shacabka iyo dadkaba dhammaan waan ciidsiinanay inta badan waxaan u keennay kabihiioo dhasayno badana waaweynkii yaryarkii kuwii hablaha iyo kuwii namadaba waxay laakiin ciidihii hore ay aad iyo aad ugaga duwanaayeen debaabulation badan baa magaalada ku noolaa sida waxa weeyaan dad badan oo waxa weye ama qurbaha ka yimiday ama jabuuti ka soo xagaabaxayey dhallinyar badanoo boqolkiiba shan iyo sagaashan jaamacadda camuu dhiganayey oo iyaguna dhibaato badanoo dagaalkii laasacaanoodu sababay magaalada kaga tegey laakiin hadda waxaa inta badan wax laga iibinayaa waa shacabkii ku noolaa gobolka awdal oo khaasa laakiin awal waxayd magaalo cid waliba ay wax weyn wax ka ganacsanayso wax ka iibsanayso sidii horena waxa weeyaan wax badan baa ka duwan sababtoo awal dadku waxay ahaayeen dad waxa weeyaan gobol to gobol iskaga gooshaya waxa weeyaan iswada aaminsan laakiin hadda dadkii shiki baa ku kala dhacay dhallinyartii waxa baranaysay jaamacadaha wax loogu soo dirayey waxa weyan aad iyo aad waxa weyan dhib weyn bay keentay moogtahay dagaalkaasi sabab sabab weyna waxa weyan wuxuu keenay khasaaro daraa yuu keenay moog oo dhaqaalaha ah boqolkiiba sagaashan
suuqyada magaalada boorama ayaa maalmaha dabayaaqada bisha rabadaan waxaad arkaysaa kororhka dadka waxgadaya iyo kuwa wax laga iibinayo oo cidhiidha ka dhigay wadooyinka gaadiidku marayaan ee faras magaalaha taas oo ciidamada ammaanku maalmihii u dambeeyey ay adkeeyeen ilaalada iyo ammaanka suuqyada iyagoo gaadiidka ka joojiyey wadooyinka qaar ay dadku wax ku iibinayaan xilliyada habeenka haashim sheekh cumar good v o a boorama
sidoo kale waxaa dadku ay ka dukaamaysanayaan dalka jabuuti iyagoo u diyaargaroobaya ciidda suuqyaduna waa mashquul balse sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ramadaan muuse waxaa jira mashquulka oo mashquul aad u badan oo yareeyey dadka dadweynaha wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo haya dadweyne tiro badan ayaa wax ka iibsanaya suuqyada magaalada jabuuti iyagoo u diyaargaroobaya xuska munaasabadda ciidalfidrida waxaan soo booqday suuqa ugu weyn magaalada jabuuti ee loo yaqaano balas maxamuud xarbi amba balas rambo ee ku yaala bartamaha magaalada jabuuti anigoo halkaasi kula kulmay qaar ka mida dadweynaha wax iibsanaya iyo kuwa wax iibinaya laftooda cabdilaahi axmed nuume dharkii ciidan soo doortay hadaa daawanaa dharkii cajibiya ka qaadana kabihi waxaa qaadanaa suwaal jordan iyo waxaa qaadanaa suwaal suwaal iyo kabo quraata bes sacaade cabdi maxamuud de wixii cajibiyo marqaad man ciidima xitaa dumarka waxaa gogolbeedii aqalka u doonan iyo sharaxaadoo bal ka warran iyo kuweebaad socotaa adugu miyaanu dhar baan u socday aqalkii horead u sharax haa horey baan u sharaxay aqalka waan dhameeyey ciidiidu birito laweena marka hawshii aqalka waan dhameeyey dharkiigii ma soo doontay marka waan soo ciid tegin ciid wanaagsan ciid mubaarak mustafa cismaan ibraahim dharkii wixii ciidan soo diyaarsanaynaa maasha allah xafidri sifac maa sugana ilaa duuraado garamaan baa jiray garamaanta ayaan kasoo qaadanay iminka ahaan waxaa kalena dhuka kala dee lasii wadaaga advilahi rada insha allah adigu ma khamiis bad sileeda qaado mise shaar iyo suwaal caadiya mise khamiis iyo cumaamad samii garan macaws
magacaygo saddexan waa axmed barra cumar waxaan arkayaa makhaad makhaad baa waxaana tiyataa haa waa makhaad weeyaan dee ciid baan u diyaargaloobaynaa waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa beritole ay ciid noqoto saasaana ku faraxsan nahay muxuu ahaa insha allah dee diyaargalowgeeda waa taa naga muuqata inaad muxuu ahaa diyaargaloobin dee suuquu camiran yahay suuqa aad buu camiran yahay dadku waa soo baxeen waa faraxsan yihiin dadku waa ciidayaan dadku aad baa wax u iibsanayaan dadku aad buu xiibsanayaan dadku aad buu xiibsanayaan suuqna waa camiran yahay magacayga axmed muuse xasan baa layidhahdaa suuqu aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol alxamdulilah maasha allah aad baan ugu fiican nahay aad baa waxna looga iibsanaya maalmahan shanta ugu dambaysa mabana rafcin ba halkaa un baan waagu noogu baryey halkii unbaad ka sii wadaa halkii un baan ka sii wadnaa ilaa ay ciiddu dhammaanaysa halkii un baan maaragtay ee, ka wadnaa walaal waxaa la idhaha mursal cabdi cumar alxamdulilah aad iyo aad bay u fiican tahay anu dee waxaan iibinaya waa adiga arkayaao waa adiga arkayo waa shamiisaan iyo goofiyado iyo cimaamado iyo adugu khamiis unbaa iga dhiman alxamdulilah dee aad bay u fiican tahay dee dadkana qiimo raqiiso macquulan annagu ka siinaa waxaan nahay dadka cadceedaa yaalla een dee ma nihin dad dee guryo ku jira marka dadka lacag wax maqu- macquula ka siinaa aad iyo aad baana dee iyay iska fiican tahay waayo bal ka waran dee suuquu caynka wallaahi suuqu aad iyo aad buu maanta u fiican yahay waana iska socotaa dhowr jeer baad dhammaysay iminka miiskaoo bakhaarkaad ku noqotay haa haa haa aduu ilaa saddex jeer baan xalay toole dhammeeyey waan ku soo celiyey iminka waxaan rajaynaya haddana inay iga dhammaato oon mar afraad ku soo celiyo dhinac kale gaadiid yaraan xagga gaadiidka dadweynaha oo la soo daraystay dadweynaha tirada badane u soo dhaadhacay suuqyada magaalada ayaa saamayn ku yeelatay howlaha diyaargarowga ciidda cabdulfataax kahiye aadan waxaa wixii lalabisaadii ciidaan soo doonanaa waxaad iga warantaa transport la-aan baa jirtaa layidhi dhibaata xagga basaska ka wartaa waa ku dhimanayba xalayba bala isku laayayba noolka baskiina wuxuu leeyahay boqol farankeena shicibkiina dad awoodin baa jirade marka inagu konton baan bixin nabaad leedihiin baskiina wuxuu ku leeyahay boqol bixiya dee boqol bixi buu leeyahay dee isaguna wuxuu leeyahay kii oo gelina iska dhaadhaco laakiin boolis baa jooga dee meel walba suuqa miyaana la hadal dee booliisku aduu miyaanayna kala dhex gelin una kala dhex galo kii boostii joogay iminka boostii ma garanayo hodanaya raxme agteeda wuxuu yidhiba labaalihii waxaa amar ku siinayaaba dee toole inuu kii boqol qaadamina lasoo wala xareynaya gaadhiyaasha xalay bayna ku dhacday oo sheekadani kii horena una celiyeyba dhibaatadaa socotay halkuu nagu celi wuxuu naga celiyey barwaaqo markaan soo dhaay reebubaanka shaamusuu naga celiyeyba kii kale oo dib baan usoo sabanno waayo boqolka baloma bixinayna waan isqasabnayde adoo alxasil ah, dhibaata ka jirta xagga gaadiidka dadweynaha
xoog dhibaato xoogoo dee abdulaahi cumar geija layidhaha cabdilaahi wada waxaa tahay xagga gaadiidka baabuurta dadweynaha ma baslaan baa jirta xaggee dhibtu ka taagantay ta kale noolkiina ood ku qaaligaraysanoo boqol baa tidhahdeen Eh, waxa weeyaan horta dadku iyagaa qaldan dadku waxa weeyaan inay nidaam samaystaan ciiddu hal maalin maaha ummaddu hal maalin bay soo baxaysaa hal maalin hadduu ummaddu soo baxdana wixii baa dee cirka noqonaya dadku inay totomacisha ka hor yimaadaan eh, oy kala horeeyaan oo kala dambeeyaan oo kala mabaxaan bay dee beryahan bay leen suuqu waa kii socdo basaskuna way socdeenune maxaa gaadiid yaraanta keenay waxaa keenay saacadda keliya wada rawacayaan saacad keliya wada rawacayaan maadaama dadku hal mar bilax soo doonteen hal wada rawacayaan kabacdina baabuurta waa yaraanaysa midka dariiqii baa cidhiidhaya xagga- haya, xagga noolka bal iiga warran maxaa maxaa biiriye noolka kor u qaaday oo boqol ka dhigay noolka waxa weye wallaahi baabuurta isku wada mid maaha dad baa biirinaya aan aan nidaamka leesaan dadka anugu anugu konton qaawan baan qaadaa inta ugu badan iyadoo boqolo qaadan konton qaawan baan qaadaa marka waxa weeyaan kuwa baraka ma leh annagu waan soomanahay dad saaminanahay rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaa toddobaadkan la socodsiinaysaa sahra ciidle nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegayno dhaqamada iyo caadooyinka kala duwan ee ka jira gobollada soomaalida iyo sida ay dadweynuhu xilliyada ciidda u dabaaldegaan gobollada kala duwan ee soomaaliya waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo lasoo bandhigi jiray xilliyada munaasabadaha ciidaha dhaqamadaasi oo qaarkood aanay haatan suurtagal ka ahayn meelaha qaar sababo amniga la xidhiidha aawadood halka kuwo kalena ay weli sidoodii u sii jiraan aynu ku bilowno gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa waraystay nabadoon kamaal maki aweys Eh, xasan kaafi oo ku dhowahay waxaan rabaa duulaar alle ka noqdo in aan micnaha aan ka hadlo arrimaha maalmaha ciidda sida ciidulfidriga duulaar alle ka noqdo maalintaasoo kale waxaan annaga aan isticmaalnaa haddii aan nahay beelaha banaadiriga raashimo oo kala nooc ah oo kala duduwan oo macmacaan ah oo sida hadda marka hore la magacaaba lina magacyadooda xataa lama soo koobi karo waxaa ka mid ah ilaaduu ku urooyahay buskudka oo kale eh, waxaa ka mid ah qumbacaanaha oo kale waxaa ka mid ah geed lagu magacaabo laadhuuga lagu magacaabo kale ee wax macmacaankaas aada u tiro badan yahay doolshaa ku jirto doolshooyin kale nooca ku jiro shushuumo waa ku jiro baalbaalo waa ku jiro wax hadda macnaha tirakoob lagu sameyn karo miiska dhana la buuxinaa waxaa kaloo dheer duulay raallikanada oo dhaqanka beelaha banaadirka ee maalintaas macnaha odag walbo gurigiisa waa la- waa la tegaa marka masaajidka laga baxo ee jufooyinka sida iskugu dhadhow yihiin oo markaas isku xigaan aa odag walba gurigiisa loo tegaa oo loo fadhiisanaa oo markaas looga soo cuna raashinka Ee, haddii oo quraac dheeraad uu ku darno uu sameynayo oo quraacdaas dheeraadka odayaasha uu kusoo dhaweynayo intaas waa hidaha iyo dhaqanka beelaha banaadiriga maalintaas oo dhan waxaa waaye casuumaad oo waxaa jiraysa oo macnaha isdhaafa ama gur walba ka dhacayso oo odayaasha dhaqanka ama odayaasha ee, macnaha markaas ee, qaraabada ah ay isku soo dhaweynayaan isku marxabeenayaan ilaa iyo habeenkii casuumaadaas way soconee nabadoon xaaji kamaal maalmaha ciidda ilmaha yaryar qaab noocee ah ayaad uga farxisaan tan ilmaha markii loo baxo oo ilmaha yaryarka oo beeraha banaadiriga amba ilmaha markaas martiqaad ku imaanaya maalinta ciidda oo iidulfidriga waxaa la dhahaa waxay ku leeyihin ilmaha markay yimaadaan ciid mubaarag ay ku leeyihiin dadka qaarkood marka lacagay siinaan dadna waxay leeyihiin markaas waa caleyna waa caloosha waaye macnaha dee markaas waxaa cuntaa lagu siinaa la leeyahay marka dhaqanka ee, noocyadaasa kamid eh sida hadda oo banaadiriga u dhaqmaan dhaqanadeena caadiga saas waaye marka haddii caruurta dhinacooda loo baxo iyo maalintaas oo caruurta meel kasta ay markaas ay ku qaracsan yihiin oo la geeyo oo dalxiisa sida eh, beerta oo ay nabadda ay dhahaan oo kale amba beerta daarsalaam oo kale cunuga maalintaas meesha uu ku qanacsan yahay amba uu ku faraxsan yahay amba xeebaha liidoo kale in la geeyo ay kusoo dalxiisaan ma jiraan cayaaro hidde iyo dhaqan ah oo aad maalmaha ciidda haddaad tihiin bulshada banaadiriga aad soo bandhigtaan cayaaraha waxaa kamid ah eh, xasankaafi qoyska markii aan aan xuso sida cayaaraha wiifoog oo kale waa cayaar ay ilmaha lagu cayaarsiiyo oo eh, macnaha odayaasha ay geeyaan waxaa kaloo jirta cayaar oo hidiya dhaqana ay markaas odayaashii waagi hore ay sameyn jireen amba shirtoo kale eh, ay shiraan oo markaas qofkii markaas la- eh, lagu ammaano gurigiisa la yimaado oo odayaasha ay macnaha markaas ay kasoo baxayaan ay shirtaas ay sameeyaan ayadana waagi hore waa dhici jireen oo macnaha hadda oday walba marka loo yimaado odagaas sida wax usoo dhaweeyo amba odayaashaas dhaqanka amba ehelada sida uu soo dhaweeyo macnaha markaas shirta la bixinayo ay- shir asaga lagu ammaanayo la bixinaa asagana hadda midou odayaasha u yimid ee uu ku ammaanayo uu bixinayay taariikhihii aan kusoo gaaray taasay ahayd oo annaga oo awoyaashana aan kasoo gaarnay shirtaasna hidiya dhaqana u lahayn inkastoo hadda ay macnaha maalinba ay wax ay suulayeen laakiin hidaha iyo dhaqanka banaadiriga aniga aan kusoo gaaray saasay ahayd geesta kale gobollo ka mida somalilan jabuuti iyo deegaano ka mida gobolka soomaalida ee itoobiya dadka badankoodu waxay subaxa ciidda ku quraacdaan laxoox amaba canjeero si heer sare ah loo midabeeyey laguna daray xawaashiyo kala duwan laxooxdaasi oo loo yaqaano cambaabur marka la dubo dadka qaar waxay ku cunaan beed iyo macmacaan halka kuwo kalena ay ku cunaan caano dhanaan amaba yogort xiliyadan dambe wariyaha v o a ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorame kula kulmay ruqyo saqadhi oo dhaqamadaasi uga warantay
magacayga waa ruqiye ibraahim saqadhi waxaan ku noolahay magaalada buurama waxaa dhaqanka u gaara kow waxaa u gaara cambaaburka oo caano dhanaan lagu cuno caruurtoo la qurxiyo oo xino loo mariyo een, caruurta loosoo timaha lagu soo gajo koofira la geeyo loo soo cilaamo guryaha la qurxiyo macmacaanka la samaysto dadka lagu soo dhaweeyo waxyaalaha lagu soo dhaweeyo macmacaankaasaa kamida gelinka dambe subaxiina cambaaburkaasoo xaafadu isku wareejiyaan xaafadba xaafadda kale u geyso tanaa kuu keena adna waad u geyn cuntada ambaaburka waa noocma maxaa laga sameeyaa marka waxaa laga sameeyaa waxyaalo badan baa lasku dardarayo de dhaqameedkiiyo haruur baa ka mida qamadi baa ka mida waxaasoo laisku soo shiiday oo udgoon lagu daro xulbad khamuun xabasuud waxaasaa lagu sameeyaa sidii canjeeladanoo loo dubaa huruud baa lagu daraa de waa cunto la qorxiyey canjeeladii la qorxiyey weyaan oo ciidda darteed loo qorxiyey oo caano garoora lagu cuno caanihiini garoorkii oo la garooriya lagu cunaa Ma hadli karaba dadkeena ma dadka kala ataa xiiseeya dadka dhaqankeena inagu aad banagaaba xiiseynaba dadka kale maxaad malayn lagamana xiise gooyo lamana deyn karo qofkan cambaaburka cunina maba ciidinba wax ku dayda mooyaane gobolka wadalba iskala cambaaburka jabuuti oo kala raacda jabuuti boorama maanana ku garanay
Een, ma jiraan dhaqamo ama caadooyin soo jireena oo aad xasuusato oo ciidda u gaar ahaa waxbaa iska bedelay mise weli hataa sidii bay u jiraan way jiraan intii badneed in yaryar waxyar waxyarna way isbedelayaan waxaa ka mid a daanaa ka mid a dadkii xinaha lagu soo marin jiray madaxa ee huruudda dhibicdhibic loogu samayn jiray qofkan saa loo sameeyna muu ciidin ciidi hadda caruurta siday u ciidaan iyo waqtiyadii hore aad yareed sidii loo ciidi jiray een, farqiga udhexeeya muxuu yahay Een, berigii anoo anoo yaraayo kale waxa loo ciidi jiray waxa lanoo samayn jiray hooyooyinkii noo samayn jireen xinaha nimka lacagta lagu bixinayo waxa lanooga samayn jiray sonkor iyo shaah daasad baa lagu shubi jiray sonkorta tu kale lagu gambi jiray dhididkaas sonkorta kasoo da-a ayaa lanoo marin jiray qori lanoogu marin jiray annaga haddana dee casri waa loo geeya madoobiisaa la mariyaa xinaa la mariyaa ilmihii koofeer baa lacag baa lagu bixinaya imka wax walba waxyaalahaas way isbedeleen oo casri un baa laga dhigay dhisma bedelina oo xinihii imka koofeer baa meel baa loo tagaa timihii meel baa loo tagaa laakiin waa sidii una casriyeysan dee dhaqankan guryaha oo kale gogoshii taallay iyo waxyaabihii laga bedelay ee isaga guriga laftiisa la ciitiinayo siday u jiraan iyagana sharaxaad naga sii anu deegaano badan baan ku arkay anagu kuwa horta waan waan hagaajinaa wadaga arkayabade dhaqan meelo badan baan ku arkay etoobiya xitaa anu waan ku arkay jigjiga deganaa waa la guryaha iyo carruurta isku sibaa loo ciidsiiya oo guryaha weliba xooga sii saarnaa dee carruurta iyagu waa kow laakiin waxa labaad guryaha weeyaan qofkaan awoodi karin mooyaane guriga waa ii- waa- waa kow in la qurxiyo la hagaajiyo
wiilasha iyo gabdhaha yaryar waxyaabaha qurxintooda lagu sameeyo maxaa ka mid a ee aan ahayn labiska iyo dharka loo xidhayo dee waxaa ka mid a jirhkooga in la qurxiyo in- in loo mariyo dee jirhka xino loo mariyo oo caleen loo mariyo huruud loo mariyo ilmuhuda kalarkiisu isbedelo u nuuro dee oo madaxa wax loo mariyo oo laga xiiro gabdhaha ba- xinaa loo mariyaa huruud baa jirhka loo mariyaa waxaa loo mariyaa burcad baa loo mariyaa madaxa wax badan dee timaa oo kale marka loo hagaajiyo waxaa loo mariyo kadibna waa loo hagaajiyaa dee waa loo dabaa kii doonayna waa loo koofeeraya geesta kale wariya haashim sheekh cumar good waxa uu ku eegayaa dhaqamada ciidaha ee dadka gobolka awdal iyo sida ay dadkii hore u warkaan isbedelada haatan jira magacayga waxaa weeyaan aadan maxamuud hoori curaagtaa ku magac dheerahay mas-uuliyiinta shaabaan ka mid ahay Ee, iminka horta dee ciidan iyo ciidihii annagoon markaan yaryarayn soo gaarhnay wax shaqa iskule maaha annaga dharka iyaga horuun baa lanoo soo maydhi jiro dharka un baa la dhaqan jiray dharkaa magaalada diixdaa labadeedaa dhan wadhan markaad aragta unbaa ciidda la garan jiray xalay suuqaan soo maray malaha dee kumaakum caruur iyo dumara ayaa dadkii bacadlaha iyo laamayadii oo camiran oo kuwan maanta saaka waagu u beriyey maa kuwo kale ah oo wada xariir iyo wada dahab iyo wada quruxa ayaa la yska dhex maaxayaa aqaladii baa la ciidsiinayaa baa laleeyahay oo alaab baa la gurayaa caruurtii baa la ciidsiinayaa baa laleeyahay caruurtii haddaad shay isku goyso isku jooga kuma filla laleeyahay saddexda ciise ciidda mid walba waa inaan xabad u u xidhnaa wax weyn baa isbedelay insha allah dhaqaalaha kordhay baan malaynayaa ilaahay aynoo siyaadiyo waxaanan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan rabadaanta iyo cibaadadii fiicnayd een samaynayna ilaahay haynaga aqbalo inkastoo sannadahan dambe xaalado amni darre ka jirto gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddana dadka soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku nooli waxay muujiyaan farxad iyo dabaaldeg xilliyada ciidaha aynu eegno gobolada dhexe waa kan wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo waraystay abwaan shariif maxamed geedi oo ah dhaqanyaqaan ku sugan galmudug in xoogaa maaragtay een, dadku isu yimaadaan een, dadka wada degdegan oo dhan isu yimaado marka isku meel lagu xalweeyo lagu hambaliyeysto halka intaasaa la sameeyaa oo qoladii xoola qalanaysa een, xalwada xalwadaas kulley muhim waaye dadka waa way samaystaan een, marka ay samaynayaan ilmaha in laga farxiyo xalwadaa la sameeyo maanta sidaa wey
wax kale oo hiddo iyo dhaqan ay u leeyihiin hadday noqoto ciyaar dhaqameedyo ee, oo ay munaa- munaasibada ciidda ah ay ugu dabaaldegaan
een, waxa weeye markii ciidda la dukado ee laga baxo cibaadadaas yaa waxaa la galaa in dhalinyarada ay u baxaan meelo maaragtay saxo wanaagsan lahoo meelal cayaarta welisadah oo kale iyo gadoonka iyo dhaantadoo kale iyo waxyaabahaasa qac laga siiyaa dadku waxay inta badan ilmaha waa lasoo kaxeeyaa Een, ma- maantaas waxaa lagu talagalaa hidaha iyo dhaqanka in la xuso Een, haddii alla ku idmahayo isbariidista iyo isu imaashada in la xuso iyadana sidaas wey marka dhaqanka cayaaraha hidaha iyo dhaqanka maalintaas qaca laga siiya waa la tumaa markii eh, laga soo gadoomo eh, maalinta koowaad ee ciidda dhalinyaradu waxyaabaha ay sida gaarka ah ciidda ugu xusaan
dhalinyaradu sida gaarka waxa ciidda ugu xusaan waaba isla iyadaas een waxay sameeyaan dhalinyaradu inay inta is urursadaan oo oo xitaa waxay samaystaan akoon ay lacag ku wada shubtaan cunto isku nooca gataan meelaha magaalada daafaheeda ah oo markaas adigu saxada wanaagsan leh inay tagaan oo cayaarahaas oo kale la tumo la gabiyo murti la isxujaysto cayaaraha bootimaysto bootin cayaar la yidhaahdaa jirto bootin xeer la yidhaahdo laga boodboodo geedaha iyo laba ulooda dhulka la dhigta iyo mara kor loo qaado iyo tartamada iyo waxaasoo dhan wal ay sameeyaan dhalinyarada geesta kale gobolada baay iyo bakool ee soomaaliya waxaa jira dhaqamo iyo caadooyin soo jireen ah iyo weliba ciyaar dhaqameedyo ay dadka deegaanadaasi ku xusi jireen xilliga munaasibadaha ciidaha dhaqamadaasi oo qaarkood isbedeleen kuwana ay sidoodii yihiin wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh waxa uu ka waraystay mid ka mid a aqoon-yahanka ku sugan koonfur galbeed waa tahay waxay noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano jibriil maxamed aadan oo ah raktarka ama hurmuudka jaamacadda bay university waxaan ka waraysanaynaa farqiga u dhexeeya ciidihii hore wakhtigii barisamaadka iyo sannadahan sida loo ciido iyo farqiga u dhexeeyo ugu horreyntii jibriil sharaxaad naga sii farqiga u dhexeeya ciidihii barisamaadka iyo ciidahan waxaa jiray ciidihii hore iyo ciidahan waxyaabo badan ay ku kala dubnaayeen ciidihii hore waxaa jiray dadka inay isdhexgalaan bulshada aadna isku jeclaayeen waxaa laga imaan jiray tuulooyinka dadka beledka oo magaalada joogana waxay aadi jireen tuulooyinka si ay dadkii meesha joogeen ay usoo arkaan oo farxaddii ay ula qaybsadaan dadka tuulooyinkana waxaa waaye dee dhaqankii iyo cayaarihii hidihii dhaqankii wixii oo dhan ay keeni jireen ay magaalada lagu qaban jiray sida meelaha olotationka iyo isbartiimooyinka meelahaasa lagu qaban jiray xiliyadan dambe oo dagaalada markay dhaceen wixii ka dambeeyey dadka ma baxaan meelo ma aadaan sababo darteed oo amniga dartiis dhaqankii iyo waxyaabihiina waa waa laga tegey ciyaaro noocee ayaa ciidihii hore lasoo bandhigi jiray koonfur galbeed markaa fiirisid labadan webi dhexdood dadka degan waxaa waaye dee magaalo walbo waxay leedahay dhaq dhaqan ciyaareed gaar u ah dadka qaar waxay dheelaan saaray dheelaan sida reer bakool iyo dadka meelahaas u badan dadka qaar oo adablahan iyo meelahan shabeelow iyo ay degaan waxaa waaye dee waxay dheelaan gaboobey iyo waxyaabahaasay dheelaan dadka buurha kabi iyo zoonkan degan waxaa waaye dee waxay dheelaan jeerey iyo waxyaabahaas ay dheelaan magaalada dhexdeed markaad timaadin baydhabo dhexdeed xaafid xaafid ayay waxay u ciyaari jireen meelna waxaa lagu ciyaari jiray batroon iyo sharax iyo waxyaabahaasay samayn jireen ee isku dhex galaan maalimahaas ciidka ciidda oo bulshada oo dhan ay isku imaan jireen hadda marka ciyaarahaasi waa sidee wallaahi waa laga tegey dhaqankii waa laga tegey isdhexgalkii waa laga tegey nin walbo ciidda salaada markii lasoo tukado gurigiisuu ku xaroodaa nin allaale ninkii saaxiibkaaga ah ama israacdiin waxaa la aadaa beer beerahan oo hadda la sameeyey oo baydhabo city bark oo baydhabo ay ku taali iyo waxyaabahaas camalaa la tagaa waagaa waagaas waxay kaga duwnaan jirtay dhalinyarada ilmaha iyo hooyooyinka ama gabdhaha waxay raaci jireen baabuurtan oo basaska inta la saaro ayaa waxaa la dhihi jiray oo ay u aheed tilmaamo bakar bakar iyo waxyaabahaas ay raaci jireen marka hadda ma jirto nin walba oo si gaar ah brivate ah wixiisa u samaysana ilmihiisa iyo qoyskiisa ay farxadda isla qaybsanaan intaasay ay ku kalduwayiin cunooyinka ciidihii hore la isticmaali jiray iyo ciidahan cunooyinka la isticmaalo bal sharaxaad naga sii farqi weynaa u dhexeeya cuntada markii la dhaho waagii hore waxaa la isticmaali jiray cuntada wadanka uu soo saaro sida oo galeyda iyo badarkii waxaasaa la samaysan jiray bun ayaa la duwi jiray cambuuladiyaa la samayn jiray habeenkii ciidda ay soo galaysa habeenkaasaaba la saari jiray oo dabka la saari jiray galeyda iyo wixii si subxii dadka salaada inta la aadin ka hor bunkii iyo wixii loo sameeyo oo maadaama ciidulfidri hadday tahay markii oo bunkaas iyo wixii la sameeyey kadib salaada la aadi jiray laakiin hadda qofka wuxuu sameeyaa gurigiisa buskut iyo waxyaabo oo cuntooyinkan oo maamacaanka iyo waxaas iswiidkiisu samaysana markii uu cuno masaajidku iska aada kadib waxaa waaye dee qadadii iyo wixii oo qofkaas uu markaas uu samaysanayo farxaddaas inuu ku samaysto oo ciidda ah ayuu samaysanaa maahane waagii hore bunka markii la dubo dariskaa loo wici jiray sheekh hibil uwa macalinka uwa odayaasha uwa dadkaas dhana lasugu keeni jiray baasha barakay lahayd guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegaynay dhaqamada kala duwan iyo sida ay dadweynaha soomaalidu ugu dabaaldegaan xilliga ciidaha intaa ayaanu ku joojinaynaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo kuwada ciida caafimaadsan
aad bay u mahadsantahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ururka al-shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday deegaanka lagu magacaabo budbud oo ka tirsan gobolka galguduud qiyaas ahaanna dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada galcad warbixinta dowladda ayaa sheegaysa in ciidanka dowladda ay iska difaaceen weerarka al-shabaab ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay saldhigga ciidamada dowladda ee budbud ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen askarna ay ka dileen ciidamada dowladda haddaba dagaalkan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud farey yaasiin farey oo hore u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda waxaana xilliga uu waraysigu dhacayay uu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ee galmudug
dagaal maanta waa ka dhacayay deegaanka magaalada budbud laakiin sida aada la socotaan ama aan aan goobjoog u ahayn annaga qaraxyay kusoo weerareen maanta magaalada markii ugu dambeysana ilaa waxaa la isla gaaray maxriibadii magaalada hadda waa jawigeedu waa waa xasiloon yahay iyaguna ma joogaan ciidamada dowladda ku sugan wax hadda khasaaraha u weyna ma jiraan in dagaalku dhacay qaraxay kusoo weerareen way jirtaa laakiin dhibaato weyn oo meesha ka dhacday ma jirto
ma noo sheegi kartaa khasaaraha soo gaara ciidanka dowladda dhimasho iyo dhaawac
khasaare hadda dhimasho dhaawac wuu jiriyaa laakiin dhimasho ma jirtaba qaraxyadu gaadiid ay saameeyeen keliya jira gaadiid wax kaleo khasaaro weyn oo meeshaas ma jiriyo waxaa ku kalifayana waxaa waaye maanta nimanka meel udhexaysa deegaanka cadyabaal iyo cosweyne ayaa dagaal maanta ka dhacay waxaa lagu gaarsiiyey jab aada u weyn oo looga dilay ilaa maleeshiyaad gaaraya saddex iyo labaatan saddex gaadida looga gubay marka duulaad meeshaasay ka socdeen oo ay rabeen inay hawaatashreeg ay magaalada budbud ay dhibaato ka geystaan marka qaraxay kusoo weerareen wax oo khasaaraha weyn oo ka dhacayna ma jiriyo oo ciidamadu aada u tiijignaayeen waan laga warhayay marka dagaalkan budbud imise saac buu socday
wax weyn ma soconba oo nimankaanu iyagu weerarkooda waa yarayba waa qaraxyada keliya iyo kooxa yaray kusoo galeen markii ay ay qaraxyadii ay ay ay dhaceen kadibna waa isaga bixeen magaalada weerar yaraa ka dhawa adiga saacad wax khiyara adigu miyaad joogtay xilliga uu weerarku bilowday
maya kumaana sugnay goobtaas aniga
waa gartay marka hadda ciidamada dowladdaa joogaa tidhi ee budbud
ciidamada dowladda hadda kula hadlaayo ku sugan cadowguna maba maba ku wax badan maguusa joogin ba waa intii yareed oo qaraxyadaas oo ay ay daaceen ayaa weerar yar oo adi wax saacad ka yar keliya socday ayaa ka socday marka waa daliil kartaa goob dagaal ka dhacay marka waxaas yaraa meesha ka dhacmaana wax weyn oo hadda saameey saameyn weyn yeeshaa meesha kamaysa dheheen xaggee bay ka yimaadeen maleeshiyaadkan shabaab ee weerarka soo qaaday oo ay isku soo ursadeen
waxay ka yimideen jihada ugu furan waa dariin kartaa nimankaan ilaa gobolka shabeellada dhexe ayaa laga keenay galguduud inta badana laga soo bixiyey marka wajahadii ay ku aadanaayeen soona tawfiiq iyo jacaan iyo bergaan iyo iyo gahereeri iyo dhulkaas iyo walbay joogeen meeshaas isku soo aruursadeen meeshaas ay kasoo duulaan tageen
waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay kama hadlayo qorshe military laakiin si aysan u dhicin tii galcad oo kale tii xawaadley oo kale tii hilowlagaab oo kale howlgalkan hadda socda ee hore ugu sii socda galmudug sidee buu uga badbaadi karaa weeraradan docwareenka ah ee al-shabaab
dagaal socdo waa dareemi kartaa hadda dagaala socdo waayo shalay maanta ku saddex maalin afar maalin waxaa socda dagaal xoog leh dagaalkaas oo ku wajahnayo iyaga oo cadowga ku wajahnaa marka waa dareemi kartaa nimankan dadka shacabka ahaa gacantooda ka baxayo dhulkiia gacantooda ka baxayo marka dhibaato unan geysanay iyo meelaan weerarnay iyo waxaasii ka rabannaahane nimankaan awooday ciidanka hor istaagaan ama ay goob kula wareegaan ma lahan ciidamada dawladdana hordeemi kartaa dagaalkii oo oo gabaad ka dhacay iyo iyo deegaanada hadda aad tilmaantay waxaa hadda lagu shaqaynayo wixii laga barta waayo marka waxaa la iska daayay in la isugaba oo hadda iyaga weer lagu yahay meel walbo hadda dagaal ka dhaca marka laga reebo maanta soo weerareen inta kale afartan aan lasoo dhaafay iyaga weer lagu ahaa weerar weerarada sidacayana waa ku halaagmayeen
weeraradan ay ciidamada dowladdu wadaan ee cajaladaha laga soo duubay iyo sawirada laga soo qaaday waan daawanay ciidamadu iska horimaadyo ay gelayaan ilaa hadda ma aynaan arkin oo waaweyn marka ma laga yaabaa in deegaanada aad dhaafaysaan ay idinka hareen shabaabku kabacdina ay gadaal idinka weerari doonaan
waa mahsan tahay hal cilado waxaa jirta iskaan dhulkan oo runurgood leedo degmada runurgood iyo deegaanka ceelbacad iyo hilolagaab meeshaasay nimankaanu hadda sanaan wax yaroo tiro badnayn oo dadka deegaankana ah marka waxaasuna awooddooda waxay leegtaha warcaasigelinta dadka shacabka ah ee awooday ay malahan ay ay sheeg ay ciidan meel joogay ay ku arbishaan marka dadkii waxay dareensiihayaan inay jiraan oy joogaan oo keliya waana dadka deegaanka oo sheeg nin la yidhaahdo gobo ku dukade oo gobolka shabeelada hoo dhexe nimankaas uqaabilsan iyo nin la daare calis labadaas nin keliya meeshaas ku jir waa niman dadka deegaankii oo meelaas ku dhuumaalaysanaayo wax gaadiida wax jihaada wax la socda aysan jirin oo dadka deegaanka keliya ah marka iyagana qorsho qorshooyin waxaa jiro meeshaas looga saarayo meel ay ka baxaana male oo waa ku goodansan yihiin oo waa dhulkii lasoo maray waa dareemi kartaa dhinac ay u baxaan malahan marka taas keliya jirta maani meel
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey oo u waramayay haaruun macruuf haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaynala socodsiinaya ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyo waxaa martigu ah dhaktar cabduqaadir xasan maxamuud oo loo yaqaano ilayka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadimarayka iyo keliyaha dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurradaasi kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasha cudurrada ku dhaca habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka aaday u badan yihiin waxaa ku dhaca inta badan infectionis loo qaybiyo dhowr qaybood qayb ku dhacda kaadi heesta qayb ku dhacda keliyaha naftirkooda ay dadka u badan yihiin waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da-da ay gaaraan cuduro ku dhaca sida qanjirka brostatada la yidhaah oo weynaada wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay agingoo kale ama inay dhacdaba in uu kansar yahay labadaba way dhici kartaa waxaa kaloo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka haday noqoleed kelidii haday noqoleed uretriskii oo keliyaha kasoo baxay iyo kaadiheesta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca keliyaha kamid yihiin waxaa kaloo jira cuduro dadka nan ku baraarugsaneyn oo jira iyagana saameeya qaybtaas waxaa kamid a cudur la yiraah verigoselko kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha soomaalida siday u taqaano taayoo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka dadku inta badan waxay yidhaahdaan qofka hadduu dhali waayo waa qadar ilaah taana waa wax jira saasee taana wax walba sababay leeyihin sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxaa ka mid a varikosilkaas oo xididada xaniinta oo barra ah marka waxaas waxay u badan yihin marka waa cudurada ku dhaca keliyahay kaadimareenka magacaygu waa maxamed waxaan jeclahay dhakhtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan maxaase keenay in sanadihii dambe uu soomaaliya kusoo bato maxamed aada u u mahadsan yahay horta qanjarka borostatada bararkiisa haddii ay noqoto kansar ahaan iyo haddii ay noqoto si caadiya in uu weynaado oo ejinka ay sababaysa horta waxay sababo way ku kala duwan yihiin haddaan nidhaahno qaabka kansarka inuu u weynaado taa genetic factor ayaa keeni karta laakiin haddii aan nidhaahno ejinka waxay sababto jirka biniaadamka waxaan ognahay mar walbo qofka da noqdo iskiinku waa isbedelaa indhihii aragooda waa isbedelaa sanka waa isbedelaa saa saa si lamida ayaa brostatekana uu isku bedelaa marka waxaa keenaysa da-da waa sababta hadda loo leeyahay soomaalidu wuu ku badan yahana waxay tahay waxaa horumar sameynayo sheebaarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar waxaa kaloo sahlan in la helo qofka in la geliyo kaamirad ama sistoscopi siday u yaqaanaan noqolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirkii qofka oo weyn yahay waxyaabahaas oo tashiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta oo soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka brostatka lama dhihi karo hore uguma badneen laakiin may sahlaneen in la ogaado waxaa jirtay cuduro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxay ay u dhinteen saa darteed marka lama dhihi karo markii hore kumuu badneen hadduu ku badan yahay markii hore wuu ku badnaay tashiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helna maan haysan taasaa hadda waxay noo fududaysa marka inuu dadka ku badan yahay inaan ogaano
magacaygu waa degan cali cumar waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa nooga sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka
horta cudurada ku dhaca habdhiska keliyaha iyo kaadi mareenka dul marnay markii la yidhaahdo dumar dumarka wax ku badan waxaa la yidhaahdo infectionka weliba infectionka ku dhaca kaadi heesta taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada yuretraha ka timaada kaadi heesta ilaa kaadida dibadda usoo saarta tubadaasoo ka yar tan ragga taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxaa ka mida dhagaxyada kuwa ayaa ugu badan annagoo haddaan soomaali nahay kaysaska burooyinka la arkaayo ee ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka weli aaday u yaryihiin wax aad u badan maaha dadka siday u maleeyaan uma badna laakiin waa la arkaa kaysaska qaar buro ku dhacda kaadiheesta kuwa ku dhaca kelyaha dadka ageka ayayna u badan yihiin laakiin hadda soomaalideena wax ku badan waxaa waaye waa infectionka dhagaxyada ku dhaca kelyaha iyo dadkeena oo inta badan biyocabkoodu aada u yaryahay oo keliyahooda shaqo gabaanba oo keliyihii ay failure ka noqdaanba taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdoo la arka kuwaa waa haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuqa ah ayaa dhakhtarku waxa uu ku talinayaa waxay u baahan yihiin horta laba shay midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka midda labaad waxaa waaye hayijiinka qofka inuu bedelo nadaafadda qofka inuu bedelo ilaan tubada ka timaada kaadheesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furanta saa darteed marka waxaa wuxuu qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar la kelin oo ugu sameeyo meesha nadaafadeeda oo ilaaliyo biyo badanna uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato taa ayaan kula talinayaa hadduu qofka isku arka marka qeybo kamida calaamadaha oo infectionka uu leeyahoo kale waxaan kula talinayaa inuuna qofkii waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaaday ugu dhow inuu tago oo isbaaro haddana daawadii ku habboon la siiyo oo daawadii ku habboon oo qaata ayaan kula talinaya intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa doctor cabdiqaadir xasan maxamuud oo loo yaqaano ileyka kuna takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo keliyaha intaan mar kale kulmi doonno sidaa ay nabadgeli
barnaamijkaas dhakhtarka weydiiye ee uu nala socodsiinayey ibraahim xasan daanduray wuxuu gebagabo u yahay idaacaddeenii galabnimo tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh